u badan yihiin xadiidkoo kale taas bay ahayd oo dee sida saxiixa muslim muqadimadiisa kuma sugnayd arrintu maaha inay iyagu taas kuwaa dambe ay iyagu waxaan samaynayeen oy ikhtiraacanayeene iyagoo arrintoodu dee ay salaamata sadrin iyo zuhdigan ay ku shuqulooyihin iyo cibaadadan ay ahayd baa wixii la yidhaha bay iska rumaysanayeen iyaguna way sii sheegayeen dadkiina kalsoonida iyaga ku kalsoonaayeen ayaa lagaba sii qaadinayo taasuu ku faafayay kuwaasaa ugu dhib badnaayo waayo dadkaan ogaanayn waan la iska dareemayn dadkina way ku kalsoonayen iyaga wanaagna way u ictiqaadinayaan oo way ka sii qaadanayeen ilaa ay dhacdee ragga xufaada ee nuqaada ee umuurahaasi aanay kaba qarsoonayn ee intay tatabuceen waxaasoo dhan soo saareen bal ciddii waxaan samaysay iyo ninkii dejiyeyba sheegay uun mooy dee raggaa mooye dadka badankooda kale ayay kaba qarsoonayn saasay u noqdeen kuwa ugu shar badanoo waa xagga faafinta iyo dadkoo ku kagsoomayo wey waqad intaqada way bushiyeenoo al-aimatu imaamyadii kula shayin shay kastoo facaluuha ay sameeyeenoo min daalika macnaa inkastaba dadkii ha ka qarsoontoo dadku ha kaba faafiyeenoo waayo waa dad ay wanaag u ictiqaadinayeen min qulaamu khaliilin ay odhanayeenoo kuwaa zuhaada ahaayo maalintii uu dhintay baqdaad suuqyadeedii oo dhan la wada xidhay haddana waxay sheegeen inuu waxyaale aan jirin samaysan jiro ama axaadiis mowduuca dejisan jirayba oo asay dadku kalsooniday kuba qabeen iyo ictiqaadkii suuqyadii baqdaad oo dhan baa loo xidhay maalintii uu dhintay haddaba bal laakiin dadka caynkaasi hadday dadkii caamadii kaba qarsoontay aaimadii kamay qarsoomin buuhi ee wax kastay sameeyeenba culimmadu way soo saareen waanay naqdiyeen wasabtaruuhu way qoreenoo calayhim iyaga korkood fii zuburin kutubtooda zuburtii waa kutubtii macnaa culimadii intay waxaa soo saareen bay weliba hebel iyo magacyadoodii iyagoo sheegi waxay dejiyeen sheegi iyo duruqdii ay kuba ogaadeen bay kutubtoodii taa kuba qoreen oo waxay ku qoreen wasabtaruuhu waa kadibka iyo waxa ay sameeyeen calayhim iyaga korkooda ay qoreen fii zuburihim caran isagoo kaasi ceeb ah calaa waadici daalika kuwii waxaa dejiyey fi dunyaayoo dee dadkii way magacaaban yihin kutubtoodii baan maanta kutubtii baan dikrigoodii iyo magacyadoodii iyo waxyaalihii ay sameeyeen iyo waxay ku kacayeenba aan kuba haynaa ilaa maanta oo bal haddaba kuwa iyagu waxaa dejiyey oday taasi ceeb adduunyo ku tahay wanaaran washanaaran fi laakhira iyadoy ciqaab iyo cadaab inay rasuulku man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar buuhi waa min kabaa'ir dunuub ilaa bacd alculamaa ay keentay ruuxa u camdiya inuu kuba gaaloobayay ku tagfeeriyeen haddaba iyadoo taasna ay naar ku tahay iyo ceeb shanaarna waxaa la yidhaha alamru lmashhuuru bishuncati waalqubx waa arrinka aada ugu shuuroobay xumida oo taasi xumaan weeyiin dee iyadna waa nooc deectaasuna cadaabgiun oo ay laba kulmi doonaan aakhira iyo cadaabna ay kuba tahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar wahada mutawaatirun canhu xadiidkana san horeba u soo maray rasuulka waa ka tawaaturay ka wuxu uhi qaala bacdu haulaai aljahala kuwaa dee zuhaadaba ahaa ama zuhdiga loo nisbeynayey ee waxyaalahana samaynaya barhkood baa waxay idhaaheen maa kadabnaa calayhi dee hadduu rasuulku yihi man kadaba calaya mutacamidan ninka aniga igu been abuurta annagu kumanaan been abuuran isaga inamaa kadabnaa lahu isaga daraaddii baan been u sheegaynay diintiisa si aan u socodsiino si aan dadka u jeclaysiino daacaadkii si aan xumaantii ugaba degno oo markaa maaha kadib calayhi waa kadib lahu isaga daraaddii baaban beentan u sheegnay kaasay idhaah markaa wuxuu ihi ibnu kathiir wahadaa kaasna istidlaalka caynkan ay leeyihin xadiidku nama qabanayo arrintanna waa wax iska jaa-isa oo anagu diint ilaah baa waynu ugu dhowaanaynaa tan waa ujeedadoodu min kamaali jahlihim jahligooda kaamilka ayuu tani kaba mid yahay wa qalati caqlihim caqligooda yar buu tani ay kaba mid tahay waa istidlaalkoodan wa kasrati fujuurihim waiftiraa'ihim fujuurkooda iyo cisyaankooda badan iyo been abuuradkooda badanubay tana kaba mid tahay waayo fa innahu rasuulku calayhi salaatu wassalaam laa yaxtaaju uma baana oo fii kamaali shariicatihi shariicadiisa kamaalkeed iyo wa fadlihaa fadligeeda ilaa kayrihi ku kaadib oo beenaalo oo socodsiiyo oo dadka jeclaysiiya shareecadii ilaah baa taam yeelay oo inna mid u baahan maaha dee dhinac kalena say dee qolooyinka kale qowlkoodan ay kuba radiyaan bal waxyaalahan dee fadaa'il alacmaal laguma tirinaya ay tahay dadka sunno waa la imaatinkiisa lala yimaaday u dejiyeen waxyaalahan ay axaadiista kuba magacaabeen si ay dadka u tarqiibiyaan manduubku waa axkaamtii dee shareecada mid ka mida weeyo waa xukum sharciya uun maaha oo waxyaalahan kale ee dee axkaamta ahayd ayuunbay taasi laba mid tahay xukumkaa sharciga kol hadduu yahayna dee waxaa rasuulka ilaahay xaggiisa ka sugnaaday mooye wax kale kuma sugnaanayo shareecadna saa uu imaamku inoo sheegay uma baahno ku beenaalo ah oo dadka jeclaysiiya oo socodsiiya oo tarkiib iyo tarhiib intuu waxyaalo uu ikhtiraacday ulaba yimaado isagoo leh daacadii baan dadka kusoo jeedinayaa ama xumaantii baan kaga jeedinayaa waqad sanafa waa alifay asheekhu kolley qeybtoodii iyaga taasuu kaga baxay a fiqro kale uu sheekhu imika inoo bilaabay asheekhu sheekhiyo abulfaraji ibnuljawsiy imaamka shairkee macruufka abulfaraj ee ina jawsi kollayna dee waxa weeyaan waa kitaab maya waxaan u jeedaa gurigoodii ay waasit ku lahaayeen magaalada la odhanayo ciraaq kuba taalay ayaa geed noocan ay jawsada yidhaahaan baa kuba yaalay bay yidhaahaan oo keliya magaalada kaasuke ayaa keligii ku yaallo san baa loogu nisbeeyey bay yidhaahaan nisbadiisu ay tahay bay ugaba timi haddaba imaamka mashhuurka ee macruufka funuunta badanna yaqaanay kutubta kala duwanna funuunta kala duwan uba dejiyey ama dee dejiyey ayaa wuxuu alifay kitaaban kitaab xaafilan jaamica fi lmowduucaati xagga mowduucaadka oo xaadiisan aan asalka lahayn ee mowduucaadka ayuu kitaab dee almowduucaat uu ku magacaabay oo weyn buu isagu dejiyey kolley kitaab kalena waa leeyahay oo u la yidhaha alcilalu lmutanaahiyo axaadiistii aad u daciifka ahayd ee dacfigoodu nihaayo gaadhay uu ku ururiyey kuwa kaa oo alcilal almutanaahiya ku magacaabayna ee axaadiis badanoo mowduuca ayuu ku sheegay oo dee ahayd in kan kale uu kuba sheego dee kan mowduucaadkana waa ka laynooga hadli doono kuwa dee adigu daciifa uun ayuu soo geliyay labadaba ee in badanoo dhaaftayna oo mowduucii ah iyo ama daciifkii adkaayna oo intan uu qoray in leeg ah haddaanay kaba badnaanna way jiraysaa laakiin waxbay culimmadu kuba bushiyeen oo kheyra laakiine annahu isagu adkhala wuxuu geliyey fiihi kitaabkiisa uu ku dhex sheegay maa laysa minhu waxaan kaba mid ahayn mowduuciisii oo mowduuco waxaan ahayn ayuu kuba sheegay oo ama xadiis deexana daciifa ama ku xasana ama ku saxiixa marka haddaa saxiixa uu sheegay aada buu u yaryahay waa kooban yahay walow dee uu jiro uu kaba mid yahay xadiidka saxiixa muslim kuba sugan oo uu mowduuc kaba dhigay in daciifka laakiin uu ku sheegay kitaabkiisana waa badan yahay ee waxyaalaha mowduucaadkaee kitaabkiisa uu ku sheegayna waa inta badanbo marka la eego waxyaalaha kale waxaa aada ugaba badan waxa mowduucaadka ah se laakiinna waxa dhacday dee inuu mowduuciisii uu kitaabka u dejiyey uu kaba baxayo waxaan mowduuc ahayn kitaabkiisii uu kuba sheegay oo dadka ay u qaadanayaan dee iyo ninkii aan xaqiiqada ogeyn dee inay kol hadduu mowduuc mowduucaad uu dejisan yahay waxaa lagu sheegayna ay tahay wixii aan asal lahayn axaadiid sugan ama daciifuunun wax daliilo wadcigooda tilmaamaya loo hayn in loo qaato mowduuc loo qaato iyadoon mowduuc ahayn taas waa dararka iyo dhibta kuba sugan ee kolkol dee nin aqoon leh uun mooyaane nin kale aanu kitaabkii kaba faa'iidaysanayn waanay jirtaayo dee xataa dabacaadkii kitaabka lagu madbaceeyey inta badan dabcadee muxaqaqo waxyaalahan lagu kala soocayo oo hagaagsan ma lahayn allahuma dabco keliya ayaa malaa imika jirta oo saddex mujalladoo buurbuuran kuwa madbacaysan in doctor adigu si fiican ba uu dabdiyey bal markaase laakiin inta badan dabacaadkan muntashirka ah taxqiiq ma laho dee wixii wax ku kala soocaya ma jiraanba wakharaja canhu waxaa kaloo ka baxay buu yidhi oo waa ibnuljawsiye maa wax kaana ahayd yalzamuhu ku isaga laasimayo dikrihu sheegitaankiisu uu laasimayo fasaqada caleyhi markaa kaasi uu ka dhacay walam yahtadii ileyhi kuma hanuunin oo intan dambe wuxuu uga jeedaa sheekhu waanataan hadalkaygii hore kuba daraybe in bal mowduucaadka waxay ku naqdiyeen culimmadu axaadiisaan mowduucayn inuu kuba sheegay bal halagu jaanibkaasa lagama naqdiye laakiin jaanib kalena wuu tilmaamayaayo maaha dee kitaabkani kitaab weyn oo jaamicahaba ahaadee wixii mowduuc jiray inuu soo dhameeyey ma aha ma soo dhammayn bal intan in leeg waa maqan tahaybo wax badanoo uu kaba tegay oo dee isagii waa kanoo ay ahayd inuu sheego mowduucaadka kuba sheego oonu sheegin baa jirto mowduucaadka intan kuma dhamma aa'imadna kolley kutub kala duwan bay dejiyeen halkan nin isaga rag ka horreeyey waa ka uu aadba usii ictimaadsado alabaadil kitaabka le kitaabkaas waa jiraayo isaguna inta badan dee isagu uu tabacba uu ahaa kutubtan maa kala hadashay axaadiidta daciifka ama cilasha iyo waxyaalo ama ruwaadda dacafada iyo majruuxiinta ay kuwa ururiyeenna taas majmuucog weyno kaba mida waxaan ay culimadna caddeeyaan wayway jiraanoo dee kutubtan markaa imanka rijaasha dacafada ay kuwa ururiyeen khaasatan raggii wadci lagu tuhmay ama dee wadciba ay waxa weeyaan la iman jiray markay tarjamadooda dhigayaan waxyaalihii mowduucaadkooda ay warinayeen wax ka mida ayay sheegaan oo kaleo taasna bal waa iyadna master masaadirta aan ka helayno mowduucaadka aan kaba helayno ee kolley rag caliyulqaari iyo suyuudi bal kutubtiisa iyaduna baabkana iyo aymo kala duwan oo kaleo iyaguna leh kutubta mowduucaadka waa jiraan ibnulqayimna kitaab mufiida ayuu leeyahy oo laydhaha almanaar almunifom isagu walow kitaabku aanu weyneyn oo isaga iyo dee kan caliyulqaariya labada kitaab laba kitaabooda madbuucuu leeyaho midna mowduucaadka yar ay dhahaan almasnuuc fi lkhabar almowduuc midna mowduucaadka weyn oo labadooduba adigu ay taxaqiiqsan yihiin oy madbacaysan yihiin kiisa yar bay isleegyihiin laakiin miisadiisa ah waa kitaab dawaabid macnaha wuxuu ku siinayaa daabido ayuu ku siinayaayo amhilada waxa ka badanba dawaabida waaweyn ee lagu garanayo oo walow dee umuuro kulliga kolkol uu sheego kulligiina had iyo goor kol waxay ka bixi karaan oo istisnaad ay yeelan karaan haddana dawaabid buu leeyahay macnaa bal xadiid baabka caynkaasa xadiidan saxii ma jiro baabka caynkaasa waxaa salli ma jiro adigu waxyaalo badan buu oo dawaabida ayuu dhiganayaa oo kitaabkiisa almunaar almuniif oo kole kitaab isna mufiid ah ee adigu taxqiiqiisan la taxqiiqshiina kole uu taamyeelaya haddii kuliyaadkiisan iyo dawaabidan caamkee uu dhigtay wax lagala soo reebaye bal adigu waa kutub kala duwan baa jirtay tahay xataa kutubtan axaadiida mushtahirka iyadna qayb mowduucaadka ka mid ay caddeeyaan waa jirtaye ay tahay un bal inaynu kolley aan dee ihtimaam u yeelaniyo idilaac waqad xukiya waxaa laga soo naqliyey can bacdi lmutakalimiina nimankan cilmulkalaamka barhkooda waxaa laga soo naqliyey inkaaru wuquuci lwadci wadciba inuu dhacay inkaarkii bilkuliya si guudba iyagoo asal ahaan bale wax mowduuc oo jira iyo axaadiid aan asal lahayn oo rasuulka loo tiiriyey oo cid warisaa maba jirto ayay barhkoodee barhna lamama magacaabinba ayaa laga soo naqliyey buuhi marka wuxuu uhi hada alqaayilu ninka hadalkaa yidhi ee la mowduucba ma jiro ima anahu laa wujuuda lahu aslan inaanu nin jiraba ahayn oo dee tan waayo dee cid gaaray magacaabeen maba jirtee inaanu asal ahaanba jirin taas iyada waa mid aw anahu isagu fii gaayati lbucdi inuu fogi uu iyo dheeri uu ka dheer yahay can mumaarasati alculumi sharciya culumtan sharciga mumaarasadeeda uu qaayaheed iyo nihaayadeed ku sugan yaho nin aad iyo aada uga dheer culumta sharciga mumaarasadeed yahay oo saa daraadeed buu hadalkaa u yidhi waayo nin inun aqoon ula culumtii sharciga ahayd waxan inuu jiro weliba si badan u jiro waa ogaanaya iyo dee nin jiraba inaanu ahayn labadaa mid weeye waqad xaawala bacdun barhkood baa waxay isku dayeen iyaguna alradda caleyhi kaale wadcibo ma jiro wax mowduucoo la dejiyey ma jirto radin ay radiyaan oo isaga qowlkiisaa radiyaan oo waxay markaa isugu dayeen hadalkan biannahu shaniya qad warada waxaa soo arooray filxadiidi ku soo arooray annahu calayhi asalaatu wasalaam qaala inuu yihi sayukdabu calay been baa layga sheegi doonaa fain kaana hada alkhabaru saxiixan khabarkani hadduu mid saxiixa yahay fasayaqacu lkadibu calayhi deyne waa wixi waa khabar maaha wax inshaai dee imika ah amar iyo nahyi waa khabar khabarkuna rasuulka ilaahay khabarkii waa rumoobayaa bay leeyihinoo dee markaa way dhici doontaayo in laga been sheegto oo wax beena loo nisbeeyaa ine isagii baaba kusii warramay laa maxalata shakiliyi way dhici wain kaana kadiban haddii qowlkan sayukadabu calaya aanu jirin oo uu been yahayna faqad xasala almaqsuudu ujeeddadii ah inuu wadci jira way noo caddaatayoo dee ka naftiisii baaba mowduuca oo ka naftiisii hadduu mowduuc noqday qowlkii ninkaa lahaa mowduucba ma jira ayay labada xaalaba kollay radin ay ugu sugan tahay fa ujiiba cani ilawali waa weli waa muxaawaladii kaa hore waxaa lagaga jawaabaynaa waa in dein fain kaana hada alkhabaru saxiixan fasayaqacu lkadibu caleyhi laa maxaalatada biannahu laa yalzamu inaanay laazim ahayn wuquucu dhicitaankiisu markaa ila alaan imaka ilaa waqtigeenan uu dhaco id baqiya waxaa hadhay ilaa yowmi alqiyaamati asmaanu zamano yumkinu ay suurtagal tahay an yaqaca fiiha inuu dhaco maa dukira waxaa lasoo sheegay ibnu kathiir hadal buu leeyahay ujeedada intanu kale waa inaan laga yaaba dee kitaabkan weeye meel kaleba qaaliban inaydaan kuba arag umuurahan khaasatan jawaabahan iyo muxaawaladan iyo oo wuxuu leeyahay bacd almutakalimiin markii hore kaba soo naqriyey inay inkireen wadciguba oo wadciba ma jira ay yidhaaheen laakiin waa kaa de waxaawaa malaa inoo fiicnayd isagoo intii horen ku daayay hadalkan dambane wax qiimale ma ahayn hadalkan wuxuu deeta soo naqliyeyna markii hore uu yidhi ama dee ninkaasi nin jiraba maaha oo hadalkani waa hadal la yidhina cid jiriba aan la garanayn cid markaa aanu kana wujuudba lahayn oo hadal wax ka soo qaadla markaa aanu saa kuba yeelan ama ruuxa yidhi waa ruuxan ina aqoon shareecada uba lahayn bal taasi waa hadal cad laakiin barhkood baa waxay dooneen kan dee ay leeyihiin wuxuu wadcigu inkirayaa oo wadciba ma jiruu leeyahay ayay doonayeen mee wadci waa jira qowlkiisay radeayaan si uu ku jirayna hadalkan bay kuwa sugeen oo waxay soo naqliyeen xadiidkan ah sayukdabu calay ay rasuulka u tiiriyeen waa layga been sheegi doonaa aniga waa laygu been abuuran doonaa marka tan baa u daliila bay leeyihiin wadci inuu jiro qowlkaasna aan kuba radeaynaa xaggay uga daliiltaan dee laba xaalo ayuunbuu sayukdabu calay ka dhaxaysaa waa hadalkooda say usoo dhigteen hadduu xadiid saxiixa noqdo de wixii uu rasuulkii ilaahay sheegay waa wax dhacaya markaa taasi waxay dee radin u tahay kaale maba jiro rasuulka ilaahay baa sheegay inuu dhacayo waana asal ahaan waxaasi waa xaqiiqoobaya taasi waa radin oo haddii xadiidku sugan yahay bay yidhaaheen haddii aanu sugnaynba oo uu been noqdo iyaduna maqsuudkii waan helaynaayo qowlkiisii radinunbaa uguma suganoo dee hadduu lahaa wadciba maba jiro sayukdabu calayana aanu rasuulku odhane ay beenba tahay waa tan aan hayno wadci kanba waa mowduuc kol hadduu mowduuc iyo qowlkiibay taasna jaanibkaas radin uga tao hadduu adigu sugnaadona radin baa ugu sugan ah wixii inuu dhici doono lagaba waramay haddii aanu qowlkanu sugnayna dee waaba in wadci jiro oo isagiiba dee mowduucaadkii ka mido kanba waa mowduuc baa la odhan karaa kanba waa mowduuc kol hadduu kanba mowduuc iyo qowlkaaga aad sheeganayseed leedahay wadci ma jiro waa qowl baatila marka tan kale fain kaana hada alkhabaru saxiixan bay adigu jawaab ahaan ay dee uu soo naqliya haddana leeyihin maya dee haddii la yidhi waa bal waa layga been sheeg been abuuran doonaa waqtigan uu ninkani sheegayey waxaa suurtagala inaanu wadcigaasba dhicinoo beri dambe uu dhici doono ina weli adduunyadu way sii jirtaa hadduu waqti awqaada ka mid on wadcigaasi dhaco khalaas muraadkii waa xasilaya laakiin waqtigaa aanu dhicinba waa jawaabay laakiin ibnu kathiir muxuu leey waxaan oo dham waa kalaam aan qiimo saasa lahaynoo wuxuu hi hadal qowl qowlkan qowl iyo walistidlaalu calayhi daliilkan loo daliishaday bal matalan qowlkan kowdhi iyo daliilkan loo daliishaday xagga wadciga kaa inkiraya radintii iyo waljawaabu canhu jawaabtan lagaba jawaabay intuba min adcafi alashyaa ashyaada waxa ugu liita ama ugu daciifsan buu kamid waa hadalla adigu aan qiimo saasa lahayn isla aan qiimo lahayn weeye waxaan oo dhan waayo loomama baahno waxaan oo dhan cinda aimati alxadiidi wa xufaadihim ragga xadiidka iyo dee aimadiisa iyo xufaadooda aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yatadalacuuna kuwa iyagu feeraha ka buuxsado weeye macnaa ujeedadu aada iyo aada ugu xeel dheeraada tadalac waxaa la yidhaha dee ruuxii oo wixii intuu kaba dhergo adigu sida dee haddii la yidhahdan sida xadiid baaba ahaa dee inagiyo munaafiqiinta waxa inoo dhexeeyaba dee waa atadalucu min maai zamzam waa biyaha zamzamka oo laga dhergo feedhaha laga buuxsado oo kale iyagii waa dee biyo ku adag ajri iyo ama barako aanay u ictiqaadsanayn oo markaa maba cabi karaan kii mu'minkaasi aad buu uga dhergayaa waa cabayaa oo kale taas baaba dee calaamo adigu kala soocdaba haddaba imanka halkanna wuxuu leeyahay tadaluc min alculumi sharciya ama min xifdi saxaax waa iyadoo dee ruuxii aada ugu xeel dheeraaday aadna u xifdisnaa oo dee axaadiis aada iyo aada u badan oo saxiixa isaguu xifdiyey ee noqdaysa ruuxa wuxuu cabayay oo kale si u cabayay dee ay wada gaadheen jirhkiisii ama ay markaa ilaa dee adigu calooshiisiiba ay buuxiyeen wayaxfaduuna xifdiya iyo amhaalaha axaadiidaha saxiixa in leeg ama kuwa lamida iyo waa dacafa wax kaba badan oo min almakduubaati waxyaalihi aan asalka lahayna maxay u xifdiyayaan taasna waa khashyata an taruuja calayhim inay iyaga dee ay u gabato iyagoon iska garanahayn axaadiida sugan ay moodaan oy saa ku socoto oo waxa weeyaan taa ka cabsinteed aw amase calaa axadin axad min annaasi dadka ka mid ah raximahum ullah waradiya canhum oo wuxuu leeyahay dee hadalkani wax ayn u baahanba maaha wax shay caqliya iyo kalaam sana iyo waxyaalaha in lagaga jawaabo wixii waaqic baa lagu hayaa ficlan waa wax jooga aada iyo aada u badan oo yaqiin oo la hubo marka wax la yidhaaho waa san iyo san iyo umuuraha wax loo dariishado maba aha mawduuc inuu jiro oo wuxuu leeyahayna qolooyinkan xufaadda xadiidku axaadiidii saxiixaydu way xifdisan yihin maha xadiidka saxiixa un inay xifdiyeene kuwii iyaguna makduubkahaye beentaayan asalka lahayn bay xifdiyayeen bal intay saxiixa ka xifdisnaayeen in leeg bay kaba xifdiyayaan buu leeyahy maxay u xifdiyayaan oo kale taasi asaaniiddii waxaan lagu sameeyey xifdisnaayeen alfaadii bay xifdisnaayeen waxay u xifdiyayeen si aan iyagii bal taasi aanay ugu gaban oonay ugu dhuuman oo iyagoo dee aanu waxani asal lahayn aanay xadiid uguba qaadan ama dadkii kale aanay ugu kadsoomin oo dee dadkiina ay uguba caddeeyaan oo dee ayamada qaarkood ayaa la arkay sida yaxya ibnu maciin iyo dee ama iyagoo waxa weeyaan rixladoodii kollay isagii axmed ay yeman joogeen oo kale isagoo sanad la ogyahay wixiisa ku soo aruuray inuu mawduuc yahay qoranayo xifdiayo markaas baa markii la weydiiyey ayuu yihi si aanuu ruux waxaan u xifdiyayaa ruux beenaalihi intaa intuu u yimaado aanuu odhan intuu halkan ragga nin ka bedelo ama raawi meeshii mid ku bedelo xadiid aanu dadkii ugaba dhigin baan u xifdiyayaao xataa taan asalka lahayn ayay xifdiyayeen laakiin waxay u xifdiyayeen si ay uga digtoonaadaan si bal matalan haddiina kolkol bay raggaa wadaacintii wax samaynayeen waa la yaqaanay o axaadiidta ninka warinayay iyo dee wadcigeedaa la yaqaanay ninkii bay bedelayaan oo nin kale meeshiisii keenayaan dee dadkan aqoonta alahayna way ku kadsoomayaan ee ninkii lagu yaqaano wadciga maba ahee laakiin ninkana uu garanaya xadiidkii waa u xifdisan yahay ciddii warinaysay asalkeedna waa xifdisan yahay waxaan aan asalka lahayn haddii hadhow mid kaadiba ama kuwa sariqada xadiidka ay dhahaan iyo axaadiis ay xadi jireen ay wax kusan sameeyaan uu iskaga garanaya oo iskaba ogaanayaayo markaa kaba qarsoomayso taa daraaddeed bay u xifdihi jireen waxyaalahan kalena ay asaaniideed iyo mutuunteedaba u xifdiyayeen haddaba ragga caynkaasa dee wax la yidhaaho sayukdabu calay iyo waxbaa jira oo jawaabahan u baahbaahan maba aha shay waaqacoo badan oo dee jira weeyaan oo aan waxaan istidlaalkaas kale u baahnaynba bal idinkaa eegan doona halkan kollayna in waxa weeye adigu dee waa caadi waa hadalla kolley waa wadci dheer adigu aada buu ugaba yar hadlay in yaroo qisaanaad arki doontaan kolley sabxo kuba yar sugan markuu qusaasta iyo qolooyinka ama wax ku urursada axaadiidka ku kasbada ee iyagu dadka kaga shaqaysanaya intay waxyaalo dee ay sheegaan iyagu dadka wax kaga urursanaya intay masaajidda iyo meelaha kaba kacaan mise adigu dhiganaya qusaasta ayuu soo dhigtay laba adigu bal wuxuu soo dhigtay laba arrimood oo laba nin oo mid kasta waxyaalaha sameeye laakiin qisada labaadta dambe ee ah ibnu jawsiya ay wariyeen axmed ibnu xambal iyo xibnu maciin masjid rusaafa waa meel baqdaad kaba mid ah ay kuba tukadeen oo markaa nin qaasi ama kuwa dadka wax u sheeg sheegay intuu kacay ayuu ilaa labaatan waraaqood wax ku dhow ayuu aqriyo uu kaba bilaabay intuu sanad yidhi weliba iyagii baa fadhiyo xadaana axmed ibnu xambal oo yaxya ibnu maciin markaasuu sanad waday man qaala laa ilaha ila allahu khalaq allahu min kulli kalimatin dayra min qaaru min dahab warishi min marjaan qisasaasa ayuu dheereeyo ilaa labaatan waraaqood oo dadkiina waxbuu kaga urursaday iyagina way fadhiyaan bal waa qisasaasa ayuu dhiganayaayoo sheekh axmed shaakir noo soo dhigto dee kolley aada u qariib aho dee ninkii markii iyagina way seegeenoo maada u sheegay iyo maada u sheegay markii adigu dadka ay dareereenee wixii uu urursanayay qaatay baa yaxya u gacan haadiyey uu yihi balkaale isaguna in wax siinayaan buu moodayo yaad ka maqashay buu yihi yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal ayaan ka maqlay buu yihi yatu yihi de anigu noo yaxya anahay kana waa axmed weligayaba waxaan maanaan maqale xageed kaba keento dee bal safaaqada wejiga hadday qisada sugnaato wey safaaqadiisiiyo dee yaxya la-aantiisi iyo dhiiranidiisii ayaa wuxuu yihi anigu waxaan maqli jiray yaxya inuu doqon yahay iminku baaban cad ee caddaatay kaan laysa fi dunya ama yaxya ibnu maciin o axmed ibnu xambal khayrakum hadalka waxaad u leedaysa waxaan yaxyo kale iyo axmed ibnu xambal kaleba aanu jirin toddobiyo toban axmed ibnu xambal iyo toddobiyo toban yaxya ibnu maciin baan mid kasta wax ka qoray oo kaloon idinka ahayn markaasuu yihi bal hayna dhaafay nagada axmedna waa se lasoo dhigtay dee qisadna sheekuu soo dhigtay kale kutub kala duwanna way kuma sugantahay walow labada xaafida waaweyn dahabi kitaabkiisa miisaan alictidaal marka ibraahim ibn cabdilwaaxid albaladi ay tarjamadiisa ayay kusoo aroortay ninkan qisada soo naqliyana waa isaga iyo xaafid ibnu xajar kitaabkiisa lisaan almiisaanba ay qisada kollay dee ninkan bay kuba tuhmayeen oo si waxay qisadu qiso muftacala ah tahay la samaystay qowlkooda uu yahay oo ama dee ay qisada horta ama xikaayo munkara ay tahay walow dee shaakir waa inoo soo dhigtay bal rabiic alhaadi kitaabkan oo dee markaa xaggoosu nukadka xaafid kuba dhigtay isagoo qisada sideeda uba soo dhigtay qolooyin kaloo kala duwanna qisada way soo dhigtaane laakiin waxay iyagu bal ku tirinayaan xikaayo munkara inay tahay waa qisada yar taalla umuuraha kala egta annowcu athaani walcishruuna almaqluub noocii labiyo labaatanaad maqluubkii weye waqad yakuunu waa kii la dabagediyey kolleyna anwaacdii imaka halkan xadiidkeeda imaka waxaynoo bilaabmi doona wixii imaka intaa ka dambeeya sifadii riwaayada iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa anwaacdii magacyada gaarkaa lahayd inteedii badnaydii waxa midhan mooyaan dambe mooye waa halkan inoogu shaadigu inooguba dhanto waa noocii labiyo labaatanaad bal markaa maqluubkii weeye waqad yakuunu inuu hadaa la arkaa qalbigu fi lisnaadi isnaad dhexdii inuu noqdo kullihii dhammaantiiba aw bacdi ama barhkii oo qalbiga horta waxa weeyaanun waa xadiidsi wejgiisii iyo sanadkiisii laga kaxaynaya si uu ahaa markaa laba ayuu noqdaa si aan bayquuniyadaba kuwa soo maro sanad dhan oo inta la qaado matni aanu lahayn la siinayo dee matnigiina sanad aanu lahayn baa la raacinayaa lala xidhiidhinayaa taasi waa mid waana suurada hore uu kaba cabirayo qad yakuunu fi lisnaadi kulli midna waxa weeyaan waa sanadka barhkii oo raawi lagu yaqaano xadiidka riwaayadiisa ayaa laga qaadayaaoo raawi kale halkiisii la dhigayaa iqraab daraaddeed bay inta badan taa u sameeyeen noocaa dambena kuwa sameeya ee ruwaadda iskuba bedela ee waxaa sameeya iqraab daraaddeed waa kuwa nooca yidhaahaan sariqatulxadiid oo hadday yidhaahaan hebel dee axaadiidaa lagu tumayaa ama xaditaankeed ama kaana yasriqu alxadiid oo kale waa noocan waa kuwa qalbiga caynkana ama ibdaalka caynkana sameeya oo bal matalan xadiid aan ognay ibnu cumar inuu warinayo mawrihiisii naafic kaba warinayay oo taa lagu yaqaano culimmadu ay kuba yaqaaneen iyo xufaadii ayaa mid kuwaas sariqada lagu yaqaanayay muxuu imanayaa naafic buu meeshii ka taa tuurayaayo saalim buu dhigayaa xadiidkii buu dariiq saalim kuba warinayaa waxay taa ula yimaadaana inta badan waa iqraab si iyaga looga qaato ee xadiidka naafic waa la yaqaanay ninkuna hadduu doono sheekhadii kala duwaneydba uu ka maqlay ama kii uu doonaba waa ka maqli karaa markuu sanadkana sanad kalena looma aqoon iyadoo saalim halkii uu joogu warinayo la ogaado ama la helo waxay noqonaysaa sanad aan isaga mooye cid kale aan agtooda lagaba helaynoo isagiibaa loo imanaya looga soo qastayaa laga qaadanayaa waaba ku shuuroobayaa taas oo kale bal markaa taasay ulaba iman jireen iqraabkaas haddaba talabaadee uu leeyahay aw bacdihina noocaa weeye qalbiga horta kaasba weeye marka wuxulfal awalka hore amtiladunbuu inoo sheegaya waa kamaa rakaba say u tarkiibiyeen min atarkiib weeyaan mahaaratu muxaditii baqdaada magaaladii baqdaad muxadisiinteeda raggoodii dee aada itqaanka lahaayee ama xarfaanta ah ee maahiriinta ah cilmigan maahiriinta ku ahaa lilbukhaariyi bukhaari ay ugu tarkiibiyeen xiina waqtigii qadima calayhim uu yimi isnaad hada alxadiidi xadiidkan waa xadiid ahaan xadiide adigu aya xadiidin isnaadkii calaa matnin aakhara matni kale ay ugu tarkiibiyeen ay u saareen ay ula xidhiidhiyeen warakabu ay tarkiibiyeenoo matna hada alxadiida xadiidkan matnigiisiina calaa isnaadin aakhara isnaad kale oo waqalabuu ay gediyeenoo calayhi korkiisa dee axaadiisintii si ay isu weydweydaariyeen maa huwa min xadiidi saalimin wixii isagu saalim xadiidkii ahaa ee saalim baa warinayay can naafici naafic xaggii ay kaba dhigeen ay taa u qalbiyeen wamaa huwa min xadiidi naafic naafic xadiidkiisii wixii ahaana can saalimin saalim ay kaba dhigeen wahuwa min alqabiili thaani nooca labaad qabiili thaani wuxuu wadaa aw bacdihida weeyaan kan dambe haddii naafic iyo saalim layskuma bedelo inta badanna iyagu ta hore yeeleen bay oo nooca hore oo sanadkii oo dhan ayay qaadeen oo matni aanu lahayn sifaysi matalan waa xadiidkii bunya alislaamu calaa khamsin ka soo qaad sanad baa lagu warinayay sanadkiisibay ka qaadayaan oo waaba iyagoo xadiidkii inamal acmaalu biniyat sanadkii lagu warinayay isagii ay siinayaan kan sanadkiisiina matni kaleay siinayaan sidaasay isu wada weydaariyeen axaadiis badan wa sanacuu daalika arrinkaasna way sameeyeenoo fii naxwi mi-ati xadiidin boqol xadiidi waxa adigu qadarkooda aw azada ama kaba ziyaadsan bay sidaa isu wada weydweydaariyeen marka arrintuna waxay ahayd dee sida imaka dee aad buu usoo yar talkhiisiyay ama usoo ikhtisaarsadaya bukhaari dhowr goor ayuu soo galay baqdaad yimi adigu dhowr goorba hidayra sideed goor yaba gaadhin adiguba ayuu yimi baqdaad marka marar mararkaa ka mid a oo xifdigiisana la maqlay dadka dhexdooda uu ku shuhuroobay oo dee waxa weyan ayaa waxay dooneen iyagoo xifdigiisa balhubsanaya ay maqleen reer baqdaad khaasatan muxadisiintoodii ayay bukhaari ka weydiiseen inuu majlis u qabto iyagiina way isballansadeen waxaana way soo sameeyeen oo boqolkii xadiid toban nin bay midba toban xadiid u dhiibeen oo iswada weydaarsan oo yidhahdeen marka hagaag laysugu yimaado axaadiidaada sheeg isaga weydii bal aan eegno inuu waxaan garto uu xifdigan la sheegayo markaa leeyahay iyo inaanu dee waxaan iskaba garanoo waxan intay u qarsoonto aan ogaano dee heerkan lagu sheegayo inaanu gaadhsiisnaynba ama xifdiga aan lahayn waa la isugu yimi majliskiina reer baqdaad iyo dadkii qurabada ahaa ee badnaa khuraasaan iyo keyrkoodba ee ama fuqahaa lahaa ama muxadisiin lahaana way joogaan oo waa la isu wada yimi markii hagaag loo wada fadhiistay ayaa dee tobankii nin ka midii kacay axaadiidiisiibuu aqriyey ay dhammaysteen dadkii markaa xaaladan ogaa ama aqoonta lahaa markiiba is eegeen oo ninkii uu gartay bay idhaaheen de dadkii kalen iyagu taas ahayn ama waxaan aan la socon amaan umuurahan muxadisiintu ay sameeyaan aan khabro u lahayna waxay lahayen ba ninkani mala nin aqoon la maaho isagay ku xukminayeen cajzi iyo xifdi daro aanu xifdi saasa lahayn markaa bukhaari wuxuu yeelana waa tan falamaa qara'aha markuu aqriye isagu dee intay boqolkoodii tobankii nin dhammaysteen boqolkii xadiid ayuu radda celiyey kula xadiidin xadiid kastaba ilaa isnaadii isnaadkiisii buu dib ugu celiyey wa kulla isnaadin isnaad kastana ilaa matnihi matnigiisiibuu dib ugu celiyey welibana ta aan la yaabka lahayn waa dee raggii buu mid mid kii ugu horreeyuu ku bilaabo axaadiistiisii tobankayd buu sheegay min awali mara iyo mar keliyao lagu aqriyo xataa tartiibtii xifdiyey markaasuu mid kastana intii axaadiistiisii ahayd buu kaasaadi weydiisay sawaabkiisu waa kaa kaasaadi weydiisay sawaabkiisu waa kaa ilaa uu boqolkiiba si uu dib ugu wada celiyey markaasaa facaduma waaye walam yaruj calayhi ma qarsoonin weeye rawaajku asalka hore sa dee waxaa alaabta iyo waxyaalahaasa loo isticmaalayo imanka rawaaju silca ama rawaaju nuquud oo marka wuxuu soconayo ee aanu fadhiisan oo dee kasaad bay cagsi u tahay oo kale tarwiij oo kalena marka dee ficilka la isticmaalo waxaan socodsiintiis sakuwan dee waxayaysiin ama adigu socodsiinta laba idhaa imanka rawaajka halkani waa wixii isagii oo dee u gabado oo aan isagii ka qarsoonaado oo sidaa kuba dhaafa ayuu rawaaj kaba cabirayaa ee isagii haddaba wixii kama qarsoonaan ee waa gartay walam yaruj calayhi mowduucun waaxidun meel keliya oo mima qalibuu halkaa isagii ma socon oo wax dhaafay muu noqon meel keliya oo wixii ay dabagediyeena wa rakabuuha ay tarkiibiyeena facduma cindahum jidda bukhaari aad iyo aad buu agtoodii ugu weynaaday wa carafuu mansilatahu mansiladiis iyo martabadiisii bay garteen min hada shani waa fii hada shani wey intu bimacnaa fiuna shanigan xadiidka mansiladiisii uu ku lahaa faraximahu llah waadkhalahu ljinaan ilahay jannooyinkana hagalyaa ona naxariisto waqad nabaha waa baraarujiyeyoo asheekhu abuu camrin sheekhii abuu camrin waa ibnu salaaxe haahunaa halkan wuxuu ku baraarujiyey ujeeddadu markuu maqluubkiyo dhammeeyey ayuu masaa'il raaciyey kollay ku tacalluqsan xadiidka daciifka ah iyo balwarintiisa iyo ku camal falkiisa iyo umuuraha sidaasa ayuu ku baraarujiyey oo uu sheegay marka halkan wuxuu ku baraarujiyey buu ihi calaa annahu laa yalzamu inaanu ka laazim ahayn min alxukmi xukm bidacfi sanadi lxadiidi xadiidka sanadkiisa daciifnimadiisa la xukumo almucayani mucayan ah sanad waa xadiid mucayan ah dacfiga sanadkiisa la xukumo inaanu ka dhalanayn alxukmu xukm bidacfin daciifnimo fii nafsihi xadiidka naftiisu uu daciif yahay loo xukumay inaanu kaba dhalanahayn id cila qad yakuunu waxaaba suurtagala lahu inuu usugnaa yakuunu waxadee qad yakuunu waxa suurtagala lahu inuu isaga u sugnaado isnaadun isnaad aakharu kale ilaa an yanusa inuu caddeeyo un mooye imaamun imaam calaa annahu laa yurwa inaanu la warinayn ilaa min hada alwajhi dariiqa mooye dariiq kale aan laga warinayn macnuu waxa weeyaan imaka halkan oo intan masaladu ay tahay xadiidkii daciifkaha waynu soo aragnay bal waxyaalahan marka dambe aan ku jirnay mowduuca mooye iyaguna anwaacdii daciifka ayay ahaayeen mucalalkii iyo mudrajkii iyo dee maqluubkan iyo mudaribkan iyo waa anwaacdii daciifka haddaba haddii dee sanad aan aragno mucayana oo sanadkaasna raawi daciifi uu kuba suganyaho dacfigiisa aan garanayno taas macnaheedu ma aha xadiidkaasi inuu guud ahaan xadiidku uu daciif yahay waxaa suurtagalaba sanadkan daciifa ku ahaadee inuu sanad labaad xadiidku ku soo arooray oo ninkani aanu ku sugnayn oo bal rijaashii saxiixa ay kuba sugan yihiin marka taasoo kale haddaad dee sanad daciifa aragto ha odhanin xadiidkani waa daciif ha odhanin ee waxaa tidhaahaaba dee sanadkan waa daciif oo dacfiga waxaad ku qaydaa sanadkii un adigoo ka baqanaya inuu duruq kala leeyahay xadiidku oo xadiidka matigiisu isagu iska saxiix yahay ayuu sanad daciifa ku soo aroori karaa dee asaaniid kale oo ku sugan yahay baa jira intaa weeye masaladu laakiin muxuu raaciyey haddii dee bal adigu aad waxa weeyaan aanad aqoontaa saraba lahayn oo nin imaamo a'imadii ka midi uu yidhaaha sanadkaasunbaa xadiidku leeyahay dee sanadkiina daciif yahay markaa xadiidkii waa loo xukumayaa dacfigii arrin labaadna waad ugu xukumi kartaayo adigu haddaad aqoon leeday ama ehel aad u tahay tan oo tatabucda kutubtii oo dhan ama kuwan macruufkii waaweyn ha noqdeen ama kuwa kaliya ajza iyo mashikhaat iyo macaadi adigu aada tatabucdo oo dee marka taftiish badan la timaadid aada aragto sanadkaa mooye sanad labaadba inaanu lahayn taasna bal xukumkii waa imanaya walow taasi wax sahlan oo dhib yar aanay ahayn khaasatan inaga iyo dee amhaasheenba wax u sahlan aanay ahayn bal taasi waa lagu xukumi karaa haddii nin imaam yidhaha dariiqaasunbuu ku soo arooray dariiqiina ninkan daciifa ku sugan waa lagu xukumi karaa markaan haddaba umuurahaasi jirin dee sanad daciifood aragtay xadiidkii dacfiha uguma xukumin waayo kama laasimaysa matigu inuu daciif yahy matigu inuu saxiix yaha suurtagala oo laakiin dariiq kale leeyahay taas iyadu waa mid laakiin ibnu kathiir baa hadal yar raaciyo qultu waxaan idhi buuri yakfi waxa ku filan filmunaadarati markay munaadaro iyo dood tahay tadciifu dariiqi dariiqa daciifintiisa allatii dariiqaasoo abdaha uu muujiyey ee uu sheegay almunaadiru kan kula doodaya munaadirka wayanqadicu markaa waa go-aya haddii la yidhaha waa daciifo hadalkii waa ka joogsanayaaba xujadiisiiba halkaa ku guy id alaslu asalku waxa weeye cadamu waa siwaha dariiqan uu sheegay mooye dariiq kale inaanu jirin baa asala xataa yahbuta ilaa uu sugnaado bidariiqin aakhara dariiq kale uu ku sugnaado tani waa masalo kaleo wuxuu leeyahay ibnu kathiir haddii dee masaladiiba cid aad ka wada hadlaysaan oo ku doodaysaan oo ninkii xadiida daciifa uu soo qaato dariiqii daciifka id buu sheegay isagoo istidlaal iyo xujo u soo qaatay iyada taasoo kale dee imanka isaga jawaabtiisan inaad bushido ama naqdinteeda arrintaadu tahaye xadiidka si guud inaad uga hadasho arrintaadu maahee iyada taa waxaa kugu filan inaad tidhaha dariiqan aad sheegtay waa daciif xadiidkan dee sanadka aad ku sheegtay waa daciif marka haddaanu dariiq kale isagu haddana keenin ama dariiq kale aanu ku sugnaan dee ninkii xujadiisii halkaa way ku go-aysaa istidlaalkiisii xujadiisii way hadhaysaa yanqadicu taas buu ugaba wadaa oo bal wuxuu leeyahy markay munaadaro baabkee tahay dariiqa ninkan munaadirkii daliishanayo haddii dacfigu kuba sugan yahay iyadaa dee ha oran tan imika ma imanaysaa xadiidkii ha daciifina adoo dariiq kale inuu ku yimaado kaba baqanaya inaad tiraa dariiqan aad wadataa ama dee sanadkan aad sheegaysaa waa daciif taas baa ku filan oo haddii uu isagu aanu dariiq labaad haysan dee xujadiisna halkaa way ku hadhaysaa u ku go-ayaaba qaala ibnu salax baa wuxuu idhi wayajuusu waxa bannaan riwaayatu maa cada almawduuci kan aan mawduuca ahayn wixii ka soo hadhay uun adigu a wixii aan mawduuc ahaynba in la wariyaa fii baabi tarkiib wa tarhiib maaha dee abwaabtii kale xalaal iyo xaraam iyo caqaa'id iyo waa tarkiib iyo tarhiib iyo walqasasi walmawaacidi wanaxwi dalik ila fi sifaat illahi ilaahay sifaatkiisa caza wajalla un mooye wa fii baabi alxalaali walxaraam kolley kitaabka kalean masaladan kusoo yar aragnay xagga camalka daciifka dee ibnu salaxna isagoon wax shuruudoo kala dejin buu tan yidhi kolleyna waa taan soo aragnay shuruudo kale oo laba dejinayo ah dee ama kutubtii kaba horeyso horta dacfigu hadduu adag yahay inkastaba tarkiib iyo tarhiib iyo qasasa hatee lama soo qaadayo taasna ee dacfigu horta waa inuu dacfi adag waa inaanu noqon dee ruuxuna weliba waxaana wax dee asal usushii shareecada ka mida ay shaahidu noqonayso hoos gelaya waa inuu yahay oo kale marka uu ku camalfalayana aana ama uu sheegayna inuu sugan yahay aanu ictiqaadin bal siiqadana uu ilaaliyo inoo dambayso bal umuurahaas bay ahayd umuuraha iyagu soo kordhiyeen ee bal taas buu halkan kuba sheegay qaala wuxuu yidhi ibnu salaax waman yurakhisu fii riwaayati daciifi dadkii iyagu ruqseeyey xadiidka daciifkaa warintiisa waxaa ka mida fii maa dakarnahu markay tarkiib iyo tarhiib iyo qasasiya noqoto inta badanna iyagu isnaadkooday kuba warin jireene ibnu mahdi wa axmed ibnu xambal raximahum ullah oo waxay kaba soo naqliyeen markay xalaal iyo xalaal noqoto waan tashadudnaa sanadkan iska hubsanaa ubeednaa sanad dee sugan unbaaban intaa kuba warina markan kalena waan yar iska fudaydsanaa markay arrintu tarkiib iyo tarhiib tahay qaala wuxuu yidhi ibnu salax waidaa cazawtahu haddii aada nisbayso tiiriso xadiidkii daciifka ahaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam min gayri isnaadin isnaadli isnaadka haddaad ku warinaysa waa wax daahira laakiin isnaad ma sheegaysida xadiidkan waad soo qaadanaysaa rasuulka ilaahina waad u tiirinaysaa falaa taqul ha odhanin kol hadduu daciif yahay qaala sala allahu calayh wasalam kada wakada ha jasmin oo rasuulka ilaahi baa saa iyo saa yidhi ha odhan iyo wamaa ashbaha daalika wixii taa shabahayo cibaaradan adigu waa min alalfaadi aljaazima alfaadda go-ana ujeedadu ee rasuulka ilaahay bay tadni kaba sugantay ama nebigaa yidhi hadallada alfaadda siiqada dee siiqatu jasmiga ha ku warinin bal bisiiqati tabriid siiqa tabriid ku wari oo dhe ru'ya can nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah xaggiisa waxay naga soo gaadhay balagnaa canhu warada canhu ru'ya canhu cibaaraadkaa isticmaal kol hadduu xadiidku daciif yahay xataa haddaad dee tarkiib iyo tarhiibkii warinayso oo uu yahay kii shuruudiina lagaba wada helay marka aad rasuulka ilaahay u tiirinayso kol haddaan sanadkiisa sheegahayn oo sanadku waa nooc min albayaan oo sanadkan la sheegaya dowlow inaga aanay inoo ahayn maanta laakiin nooc min albayaan bay culimmadii hore uba arkayeen kol haddaanay taa ahayn ha jasminin oo ha odhanin rasuulkaa yidhi de waana waxa maanta jiro de waxaan asal lahayn ama iyo waxa weeyaan taasa ayaa intaa la wada jasminaya hadday khudabo noqoto hadday wucaadi noqoto bal rag culima hadday noqoto waxyaalo badanoo dee umuuro aan layskaba hubsan meelun laguba arkay oo kale ibnu xajar alhaytami ayaa la weydiiyey bal nin khadiiba fataawadiisay kuba sugan tahay maha xaafid ibnu xajare waa ibnu xajarkii kaba dambeeye naajkii sharxay nin khadiibo oo axaadiidtii aanu cidda warisay aanu sheegayn xadiidunbuu odhanaya nebigaasaa yidhi cid warisayna ma sheegayo oo kale bal taas kaba waran baa la yidhi fataawisa kuba soo kole kutubta musalaxuna way soo wada qaadaan meesha markaas markaas ba degisa kaba dambeysay albani iyo qolooyin kale xataa waxaa kuba sugna dee xashiyadii bayquniyadii iyo dhammaanaya dee fataawidiisana way kuba jirtaa alfataawa alxadiidiya maanta madbuuca bal kaba waran baa la yidhi markaas babanaanta dee isaga wuxuu ihi dee adigu axaadiid inuu soo naqliyo khudbadiisa kuba soo sheego uu sheego way banaantay bishardi inuu isagu macrifo leeyahay aqoon axaadiidii uu ku kala sooco leeyahay amase nin muctamada kitaabkii uu kaba soo naqlinayo taas waa sidoo kaba cabiray haddii aanu isagu taa lahayn cid muctamadna kitaabkiisi aanu kaba soo naqlinayn oo axaadiidun sidaasuu sheegayo taasoo kale maba banaano bal dee waxa weeyaan ciddii wulaadu amriga ahaydna inay u diido khudbada iyo waxyaalahaasay kaba joojiso taas ayaaba dee waajibkooda yahay waa hadaladiisii walow isagoo naftiisu khaasatan fataawihiisa xadiidiga ah oo weliba kitaab xadiidi ahaa waxyaalo badan oo iyaguba aan dee raad lahayn kolkol ama aada u daciifi iyo waxyaalahaasi ay dhaceen oo dee aanu taa aada u ilaalin aanu dee isagii kuba sugnaan haddana waa hadaladiisiiba ahayd oo bal muhimka waxa weeye in layska hubsado wixii rasuulka ilaahi loo tiirinaya taasi waa shay aada iyo aada u muhiimo weeye bal marka wakada fima yushaku fii sixati wixii aad dacfigiisa ogeyd siqatu tamriid kuba kusoo wari buu leeyahy wixii shaki kaaga jira inuu saxiix iyo aad shaki ka gashay inaad shaki kaa galayna iyada taasna ha jasminin oo ha odhanin qaala rasuulullahi sala allahu calayh wasalam ee ruwiya canhu iyo siiqadaa dacfiga tilmaamaysa dacfiga tilmaamaysa si aad waxa weeyaan ugu sheeg si aan ruuxan dee aqraya ama dhegaysanaya aanay naftiisa uguba dhicin inuu xadiidkani saxiix yahay aanay uguba dhicin cibaaradan ay noqoto cibaaro bal dee u kala duwo dee hadiyo goorna saa aimadu haynoo yidhaaheene rag aada u badan baanay culimmadu kollay dariiqan aada umay ilaalin oo fuqahadii baan arkaynaa in badan bal dee rag xadiid iyo aqoon sare uba lahaa sadee raafic iyo amtaashii oo kale oo aqoontooda xadiid ay aada iyo aada u sarreyso bal la yidhaaho imaam nawowi aqoonta xadiisi walow imaam nawowi dee daabidka ilaaliyo in badan kula xisaabtamo saaxib almuhadab iyo hadiyo goorna uu cinaayo uu lahaa kala sooc raafici ugama aqoon yarayn baa la yidhaha xagga xadiidka laakiin haddana khaasatan dabaqadiisiiyo wax ka horeeya iyo umuro ayskaani dee kala sooci jirin baa jirto xadiidka saxiixa ayaa dhici karta ruwiya canhu in la yidhaaho oo lagu soo naqliyo dee kii saxiixaana siiqo jasmi in lagu soo naqliyo weeye ee in la yidhaha warada canhu iyo ruwiya can nabiy iyo taas xadiidka saxiixa ama xasana ma aha ku daciifana in qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ay idhaahanayo jasmiyaan oo in badan bay fuqaha iyo rag muxadisiinaba kaba dhacday taasi laakiin bal horta arrintu tan weeye oo xadiidku hadduu sugan yahayna siiqatu jasmi in lagu soo naqliyo weeye kol haddii uu marka aanu sugnayna oon sanadkiisa lagu warinahayna siiqada waa in la bedelo oo siiqadan tilmaamaysa dacfiga lagusoo lagu soo naqliyo ruwiya canhu iyo wax lamida allah subxaana wa tacala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الثالث والعشرون نوع صدحي اللباتناد معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وحاوي هي ونوعا هي macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu ninka riwaayadiisa la aqbalayo bal garashadii la garan lahaa makaas iyo waman laa tuqbalu ka aan la aqbalahayn oo kollay anwaacdii xadiidka oo ama saddexdii qismee waaweyneyd iyo qaybo iyaguna hoos kelayay waan soo aragnay waxoogaa weli anwaacdii xadiidkii way noo dambeeyaan laakiin anwaacdan imaka israaci doonta haddii a la yidhaaho waa wax ruwaadda iyo riwaayada ku tacalluqsan oo bal imaka qaybtan hore ama halkan inooga bilaabmaysa dee casharkan uu kaga bilaabmayo inoo sii socone bal ruwaadda wixii shuruud bal marka raawigan riwaayadiisa la aqbalayo shuruuddii uu lahaa iyo shuruudda ka hadalkeed iyo bastinteed weeye kaan isagana riwaayadiisa la aqbalayn waxyaalaha dee kaasna isagana macrifadiisiibuu u yaalaaba iyo wa bayaanu ljarxi watacdiil jarxiga ruwaadda la jarxinayo waa daciifba la odhanayo bal wuxuu ku xasilayo maraatibtiisa iyo bal taas caddaynteed iyo wa tacdiili tacdiilka ruux laga tacdiilinayo la tawsiiqinayo laleeyahy waa ruux cadliya ama waa ruux siqo ah la leeyahay taasna bal caddaynteedu waxay dee cadaaladaasi kuba sugnaan ama siqanimadu raawiga ay uguba sugnaan iyo maraatibta taasi ay leedahay alfaadda tacdiilka iyo umuuro kuba tacalluqsan ayaa haddii la yidhaha inoo iman doono kolley waa baabaadu muhimow ka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala almaqbuulu athiqatu aldaabidu lima yarwiih bal raawiga riwaayadiisa la aqbalaya xadiidkii uu warinayay la aqbalaya waa asiqatu ruuxa siqada ah ama laguba kalsoon yahay ee addaabidu dabdinaya limaa yarwiihi wixii uu warinayay oo waxa weeyaan raawiga riwaayadiisa la aqbalaya kolley laba shardi unbuu leeyahay laba shardi buu leeyahay raawiga riwaayadiisa la aqbalaya shardi waa cadaalo waxaan lagu magacaabo waa inay ruux cad leeyahay ama cadaala ay u sugnaatay shardiga labaadna dabdi waa inuu leeyaho ruux daabido yahay labadaa shardi iyagiibaa dee kolley maxay yihiin iyo maxay ku sugnaanayaan iyo umuurahaasi waa umuuraha yar badnaan doona ee kalaamkeedu uu dheeraan doono ise waa labadaa shardioo waa cadaalo iyo dabdi kolley labadaa shardi raawigu markuu kulansado ayaa magacan siqa ay ku idlaaqaan culimmadu oo markan ay leeyihin waa ruux lagu kalsoon yahay xadiid iyo riwaayana lagaba hadlayo ruuxa lagu kalsoon yahay waa ruuxa cadaalana ay u sugnaatay cadaaladna waa laynoo tacriifin doonaa dabdina uu sugnaaday dabdigu dee wuxuu yahay iyo waxa lagu garanayana way noo soo socotaa haddii a la yidhaaho bal labadaas shardi ayaa naaqilul akhbaar leeyahay horta marka wuxuu yihi kaas baana dee maqbuul la odhanaya waa kii riwaayadiisa la aqbalayay haddaba waa athiqatu walow lafdiga hiqa maca dabdigii soo gelayo bal waa ruuxa lagu kalsoon yahay dee cadaal ahaan lagu kalsoon yahay ee ab daabidu dabdinayana qabanaya xifdiaya ee si fiican u dabdinaya limaa yarwihi waxaan uu warinayo wa huwa haddaba kaasna bal marka lasii tafsiiriyo waa almuslimu ruux muslima alcaaqilu caqli leh albaaliqu qaan gaadhay saaliman xaaliyahay mid ka nabadgalayna min asbaabi lfisqi fisqi asbaabtii uu ka nabadgalay iyo wakhawaarimu lmuru'aati akhlaaqda iyo caadaadka fiican ee kolba dadka dee wakhtigiisaas iyo dadka amhaashiisii ay dee ay bal maalan akhlaaqda fiican iyo caadaadka fiican ay leeyihiin waxii dhaawacayay ee waxyeelayay taasna ruux ku sifoobay aanu noqon uu taasna kaba nabadgalo ujeeddadu akhlaaqda fiican iyo caadaadka fiican ee waqtigiisa iyo amhaashi ay leeyihiin ruux ku sifoobayna uu yahay wa an yakuuna inuu yahayno maca daalika waa taasi waa umuurtii cadaalada ku tacalluqsanayd qeybtaa hore taa maceed waa umuuraha cadaalada maci mutayaqilan ruux baraarugsan oo kayra muqafalin ruux muqafalah oo dee xaggan kastu wax dhagaysanayo wax maqlayo haddana ruuxa muqafalkeen waxba aan siisii u qabanayn aanu noqon oo xaafidan xifdiyana ama xaafidan haya oo xifdiyaya in xadatha hadduu kaba warramo min xifdihi xifdigiisa hadduu wax ka warramayo oo axaadiisan uu korka ka sheegayo ruux korka kaba hayo hagaag u xifdisan ah fahiman fahamsanna bal macnihii iyo madluulaadkii alfaada iyo waxyaalaha macnaha bedela isagii mid garanaya oo macrifo u leh in xadatha cala almacna hadduu xadiidka macnihii kusoo warinayo inuu lafdigiisiiba kuba warinahayn fain ikhtalla hadduu nuqsaamo shardun shardi mima dakarnaa waxa aan soo sheegnay kaba midi ruddat riwaayatu riwaayadiisa waa la celinaya bal imanka halkan wuxuu inoogu sheegay labadii shardi waa cadaalada iyo dabdigii cadaala haddaba maxay tahy cadaala iyadu ama ruuxa cadli lagu magacaabaya waa ruuxa muslimka ah oo dee ruuxu gaal ah khabarkiisa lama aqbalo caqli lanalo ruux waalan isaga hadalkiisu wax kasoo qaad ma laha qaan gaadhayn oo ilmihii yaraa isaga bal marka horesan u tegi doono hadday tahay warinta axaadiidta la warinayo taxamulkeeda waqtigaas ehel waa u yahay kol hadduu garasho leeyiyo tamyiis leeyo wixii uu yari iyo isagoo waxagaag laakiin wuxuu kala garanayo xifdiyey ee uu wariyey marka dambe uu qaangaadho waa laga warin karaayo taxamulka hore looma shardiyo iqbuluuq looma shardiyo sidaa daraaddeed bay asxaabtii rasuulka kuwoodii yaryaraa waqtigiisii aan qaangaadhinba se cabdullaahi ibnu cabbaas iyo nucmaan ibnu bashiir iyo xasan iyo xusein iyo amhaashood riwaayadoodii markii dambey waaweynaadeen bay inay warinayeen waxaa yari ay rasuulka ilaahay kaga maqleen iyagoo yaryar laakiin ay ka dabdiyeen waa laga aqbalay marka taa hore waa taxamul baa laydhaa laakiin tan laga hadlayaa waa kii riwaayadiisa la aqbalaya waa cinda aladaa marka isaga laga maqlayo uu gudbinayo weeye waa adihii iyo taxamulkii maa taxamulka waa inoo dambeeya isaga guud ahaanba haddaba waxa weeyaan waqtigaasna uu wax dee gaadhsiinaya isaga laga maqlayana ruux qaangaadha waa inuu yahy amaa saybigii welido dabdigiisii lama hubo waxqabashadiisii oo bal markaa isagana riwaayadiisii marka cinda aladaa lama aqbalayo kol hadduu sab yahay welibana muxuu idhi saaliman min asbaab alfisq waa inuu ruuxaasi ka nabad galay fisqa asbaabti fisqina waxaa dee ay culimmadu ku tacriifiyaan irtikaabu kabiiratin aw israarun calaa sagiira waa dembi weyn oo lagu dhacaa waa fisqi buu keenaa oo ruuxu hadduu dembi kabiiraa ku dhacoonu ka soo laabin oonu ka toobad keenin dee ruuxaasi faasiq buu noqonaya waa fisqi taasi haddii dembigu aanu weyneynba dembi yar yahay uu mar iyo laba iyo kaba dhaco dee sakaa'ira dunuubna acmaashan saalixaadkaasa weysadii iyo salaadiiyo baaba lagu dhaafaayo taasi riwaayadiisa waxu dhimi mayso laakiin sakiiradii haddii u ka caado yeeshay oo nin had iyo goor muqiim ku ah oo ku negi uunuyoo la imanayo si joogtaa ula imanaya siraar calaa sakiira iyaduna dee dembi aan laga tegayni sakiiraba ma noqonayo kabiira buu isu bedelayaayoo wixiio kaasna isaguna wax fisqi la keeno ruuxii fisqinimo loogu xukmiyuu faasiqu kuba noqdo haddaba bal asbaabtii fisqiga keenaysay oo dembi weyn oo laguba dhaca isagu waxba dee israar iyo ku noqnoqon maaha iyo mid yaroo dee la daa'imo ah taasna waa inuu ka badbaado ruux bal markaa wax fisqiya oo mufasiqa aan lagu ogeyn waa inuu yahay amaa kii isagu dee fisqi dunuubtaa kuba dhacayay ruuxaas laguma kalsoonaan karo dee marka horeba camaashiisii kaleba ay tan tahay dee riwaayadiisiina inay kol hadduu fisqigan kuba dhacayo fisqigan kale xagga riwaayada kaba imanayo inuu been sheego inaanu iska tasaahushado waxaas looga aamin maaho isagana riwaayadiisii kaasna la aqbali maayo bal markaa taasi waa cadaaladii dabdiga muxuu noqonayaa dabdiga horta ninkani waa kolley halkii saxiixa iyo xasankana waxaan ku soo maray in loo shardiyayo raawiga riwaayadiisu ay ama saxiix noqon ama ay xasan noqon dabdi inuu yeesho labada dabdi ha kala sarreeyeenbe ruux daabidaynayo dabdiga markaasaan tafsiirkiisii soo aragnay oo daabidku waxa weeyaan waa ruuxan bal xadiidkii horta sidiisii buu u qabanayaa si uu maqlay ayuu u xifdayaa u dabdinayaa marka hadduu yahay nin dee axaadiisan korka uun ka qabanayo axaadiistii aanay u qornayn ama kitaab uu leeyay ictimaadsanaya aan ahayna waa inuu wixii hagaagu xifdiyo oo markastuu istilaabal wixii sidiisii usheeg uu sheegi karayo marka uu doono inuu soo xaadirsado sheego uu sheegi karayo sidiisiina uu xifdisan yahay haddii aanu xifdigaa lahayn buu laakiin kitaab uu leeyahay ugu qoran yahay ictimaadsanayana calaqal kitaabkiisii waa inuu ku qorto saxo oo sixitaanka iyo muqaabaladno kale waxna waan ka soo aragnay laakiin way noo dambeeyaan si fiican ilaaliyana ilaa uu baledadka kale ka gaadhsiinayo uu kaba gudanayo haddaba kacaynkaasa ayaa haddii uu weliba xadiidka laftigiisa aanu ku warinay inuu macno ku warinayana waa nin aqoon leh oo luqadii iyo alfaadu waxay keenaysay aqoon u leh macaanidii wixii bedelayana garanaya kaas baa xadiidka macno ku warin kara oo haddii kale dee ruuxu aanu aqoontaa lahayn waxaa dhici karta xadiidka sidiisiba inaanu u soo naqlin laguma kalsoonaan karo hadduu macno kuba warinayana waxan waa inuu dee fahamsan yahay oo uu garanayana madluulaadkii alfaada iyo wixii macaani bedeliyo waxa hagaagu u kala saarayo suu alfaadan dee inay lafdigii muu soo naqlin kuwa lamiduu soo naqlinayaaye dee bal kuwa macnahoodii leh oon wax dee ziyaada ah iyo wax nuqsaanoy meesha ku keenayaan iyo wax isbedeli aanu jirin dee bal taas loogu kalsoonaado ama taa uu noqdo bal taasba weeye intaas bay tahay intanu imaka inoogu sharxin wuxuu uhi waan yakuunu waa inuu noqdo maca dalik ujeedada maca dalikadu waa dee maca hada shardi alcadaala oo muslim baaliq caaqil asaalim min alfisqi walkhawarim almura taa maceed waa inuu yahay mutayaqinan ruux baraarugsan hayra muqafalin aan ahayn ku muqafalo ujeedadu dee ruux inkastaba ha dhegaysanaya waxu ha maqlaya laakiin aan waxnan sidiisii aan u qabanayno ruuxa kaafilka waa inaanu noqon ina waa xadiidkii rasuulka waa shareeco mustamira dadkiibay diin atoodii ay tahayba marka maaha una hadalka loo caadiyo hadduu ruuxu xataa uu ku qaldamo dee isaguun ha ku qaldamee wax mafsado a iyo wax ka ratimaya aanu jirin dadku aanay dee diin aanay kaba yeelanayn hadalkaas la mid maaha inay tan xadiidkii rasuulkeen haddaba xaafidan in xadatha min xifdi wixii xaafidku imaka halkan uu horreysiiyey waa xaafidan sadran weeye laab ahaan waa ruux u xifdisan xadiidkii in xadatha min xifdi hadduu xifdigiisa kaba waramayo nin xifdisan waa inuu yoo dibcani hagaag u xifdisan oo markuu doonaba sidiisii u sheegaya oo xifdigiisu taam yahay xifdi dhan uu xadiidkii hagaag u xifdiyey mar alle markuu siraa sheegba uu sidiisii u sheegi karo faahiman in xadatha cala almacna macnaha faahimtana ujeedada waa macaanidii luqadii iyo madluulaadkii alfaada iyo wixii macno doorinayay hagaag uu fahamsanyo u garanayo in xadatha cala almacna hadduu xadiidka macnihii uun kusoo warinayo fain ikhtala hadduu dhinmo shardun mima dakarnaa shardi kuwaa lasoo sheegay oo labadooda haddaan intan isku wada soo ururino qeybtaa horena cadaala ayuunbaabu shardigu noqon shardiga labaadna addabdu unbuu halkan inoo noqonaya daabidkii haddaba cadliga iyo ama cadaalada iyo dabdigaas midun haddii la waayo oo ruddat riwaayatu ninka riwaayadiisi waa la celinaya la aqbali maayo maloo dee iyaguna ay maraatib yeelan doonaan haddii a la yidhaha dadkaa riwaayadooda la celinaya oona iskumadaama kuwa dee aan riwaayadooda sina laguba aqbalayniyo kuwa iyagu bal kuwa ka dhowba ay yeelanayaan oo dee marka la eego ama shaahida loo qaato ama mutaabacama wax sidan soo maree taa umuuraha loo aqbalabe bal haddaba labadii shardi waan soo aragnaye maxay ku sugnaanayaan oo ruuxu inuu caddi cadaala uu yahay ama ruux cadiyaya maxaan ku garan karnaa in inuu dabdi leeyahayna maxaa lagu garan karaa bal taas weeyata way kala hadlayaa welina furuucdoodii iyo umuurahaas mancasharkan iyo ka dambeeya kuba jiri doonaaye wa tahbutu way sugnaanaysaayo cadaalatu raawi raawiga cadaaladiisu biishtihaari shuhrowgiisa bilkhayri khayr uu ku shuhroobay iyo wathanaai amaan aljamiili fiican oo calayhi korkiisa la ammaanay laftigaa hana asalkiisa hore waaba ammaantay laakiin kolkol buu luqada dee waxa weeyaan sheegid wax layskuba sheego uno dee ama sharha laysku sheegaye ama wax fiicana layskuba sheegaye uu noqdaayo marka aljamiilna waaba tan uu raaciyo dee waa wanaag lagu sheegayo oo lagu sifaynayo waa ammaan fiicanun oo isaga la ammaanaya isaga kuba markaa uu kuba shuhroobay aw amase bitacdiil aimati raggii imaamyada ahaa ee cilmigan aimada kuba ahaa tacdiil ruuxii ay caadil yeeleen yidhaaheen hebel waa nin hiqa ah lagu kalsoon yahay oy taskiyeeyeen aimo waaba dee tacaduday buu markaa leeyahay aw isnayni laba minhum aimadaa ka midii lahu shaksiga ay tacdiiliyeenba aw waaxidin amase bitacdiili waaxidin mid tacdiilkii waa ruux keliya oo imaama oo tacdiiliyo tawsiiqiyo cala saxiix qowlka saxiixo halkan waxba laba lama shardiyo ee nin keliyo imaamo bal haddii uu tacdiiliyana ruuxan cadaala way u sugnayn taas baa laguma garan walow biriwaayatihi ruuxa ay imaamka ah warintiisaba ha noqoto canhu isaga xaggiisa uu wax ka wariyey fii qowlin marka qowl bacd alculamaa ay leeyihiin la eego walow qowlkani aanu muctamad ahayn wuxuu inoo sheegayu fiqradan inoogu sheegay bal waan soo ogaanay inay ruuxa raawi noqonayo xadiidka rasuulka warinayay riwaayadiisa laga aqbalayo cadaala u shardi tahay cadaaladna waxay tahay waa taan soo aragnay oo waa kaa awsaafteedii ama quyuuddeedii aan aragnay ruuxii goorma uu noqonayaa ruux cadaala ay u sugnaatay amaan odhanaya ruuxan waa cadli aan odhanaynaa marka wuxuu ii sheegay waxay ugu sugnaanayso horta hadduu yahay ruuxani dee ruux toosan fiican oo dee markaa mashhuur oo wanaag iyo khayr ku shuhuroobay dadka dhexdooda oo ammaantaasna ay u faaftay cadaaladiisna ay faaftay iyada kaasi uma baahnaa cid imaamadii ka mida ama dee waxa weeyaan qolooyinkii halkana ehelka u ahaa kaba mida oo inuu taskeyso hebel waa siqa yidhaahay oo kaa taasaa loogu kaaftoomaya raggii aimadee waaweynaa ay kaba mid ahayn sida dee maalik iyo shaafici iyo axmed iyo aimadii kale la midkaa isxaaq iyo cali bnu madiini iyo amhaashood iyada taasi dee waaba dadkii wax taskiyeynaya weeye iyaga dadka la weydiinaya dadka inoo kala saaraya kii la aqbalaya kaan la aqbalayn inoo kala sheegayay iyagu markaa